xilli dadka soomaalida ee ku nool wadamada reer galbeedka ay wajahayaan dhibaatooyin kala duwan oo ay kala kulmayaan wadamada ay qaxootiga ku yihiin ayaa waayihii ugu dambeeyey waxaa si xowli ah kusoo kordhayay dhaqanxumada iyo fasaadka haysta ubadka yar ee kusoo koray wadamadaasi iyadoona qayladhaanta waalidiintan ay marar kala duwan saxaafadu soo tabisay ayaa waxaa dhaktar qaasim oo ka mid ah soomaalida ku nool maraykanka waxa uu ka waramayaa fasaadka iyo dhaqanxumada ka jirta waddankan maraykanka isagoona tilmaamay in waalidiinta qaarkood ay carruurtooda ula soo baxsadeen wadamada kenya iyo ugandha iyadoona wadamadan waalidiinta soomaalida ay ula soo ordeen carruurtooda ay iyaga qudhooda fasaxeen dhaqanxumada iyo fasaadkan waxaan arkay waalidiin badan oo soomaali ah oo ilmihii marna lasii qaxaayo oo nairobi la aad soomaaliya la aad nairobi markay tagan war nairobi yaaba ka daran ayagaaba hadda ogolaaday ilmihii mar uganda geey halkan geey marka waalidiintii soomaaliga ah oo carruurta la cararaayay meeshiina lama sii joogi karo arrimo cajiiba iskuuladii ala isaga soo dabagalay waxyaabaha kusoo kordhay oo marka hadda ay waalidiintu ay walaacay ka qabaan waxa waaye waa soo xoogeysteen heer waxay marayaan hadda inay waxbarashadii iskuuladii inay soo galaan oo carruurtii yaryareed carruurta primariga ilaa secondariga adig dugsiga hoose ilaa iyo dugsiga dhexe dugsiga sare in carruurtii la yidhaahdo meelaha iskuullada lagu baraayaa marka arrintaas waa walaaca ugu weyn meesha meeshay ka haysataa waalidiinta isagoo sii hadlayay dhaktar qaasim oo ka mid ah soomaalida ku nool wadamada reer galbeedka ayaa waxa uu tilmaamay in si gaar ah loo beegsanayo carruurta ay da-dooda aada u yar tahay kuwaas oo uu tilmaamay inay fududdahay in si fudud lagu bedelo wuxuuna soo qaatay tusaale arrinkaasi ka markhaati kacaya oo ku dhacay qaar ka mid ah eheladiisa maxaa laga faaidaysanaa da-dan yar maxaa la rabaa dadan ilmahan waa xilliga la bedeli karo ilmaha maskaxdiisa hadda tusaale ahaan gabar aan maamo aan qaraabanahay dhashay a waxaa lagu yiri sagaal ilaah ayaa jirto iskuulka loogu soo dhigay gabadhii gurigay timid markay iskuulka ka timid hooyadeeday ku tiri hoyo maxaa ii tiri hal ilaahaa jiro macalimaddu maanta waxay soo dhigtay sagaal ilaah hooyadeed hooyo soomaali waa taqaanaa waa hanaq yaa waxaas kugu yiri hooyadii gabadhii weerar ku qaaday hooyadii waxay tiri hooyo hooyo isdaji waxay tiri macalimadda masar digri ay haystaa sagaal ilaaha jirtayna tiri hooya adiga ii sheeg halka ilaah xaguu ku qoraya soomaalida qaxootiga ku ah wadamada reer galbeedka ay ku nool yihiin ayaa waxa ay wajahayaan dhibaatooyin kala duwan dhibaatadaasi oo midda ugu weyn ay ka mid tahay dhibaatada fasaadka iyo dhaqan xumada haysta carruurta ku soo koray wadamada reer galbeedka